bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal habeenfayla meelbaysan dhowdanga haka dhowaada barnaamijka haasadeed idaacadda warsan oo habeen walbaysan ku baratay magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal habeenimo talaadae u taariikhday keedanta labaatan shanta bila maarso lamada kun iyo toban sagaalka qodobada barnaamijka kulagu warsan dhegeystayaal oo nimadaan siinkaayasana ku dhuusi doonta haddii layroliba ku mid ah aadan ali aadan arab gudoomiye ku-geenka amniga iyo arrimaha siyaasadda magaalada baydhabo yo waliba usu ku hadalaya xaaladda amniga ee magaalada baydhabo barnaamijkasi kaari dhegeystayaal gudoomiyaha haremuqashiyo horemo kala faafaayowa gudoomiyaha gobolka banaadir iyo waliba usiina geego sufuraya siminaar lagu barada doona ganacsiga iyo saasoo kale dhaqaalaha ee gobolkaasi banaadir barnaamijkasi kaari dhegeystayaal waana siin gudbi doonaa kaasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan ownimada dhugeystayaal waliba ku mid ah madawynaha maamulka somalilan muuse biixi abdi iyo waliba usu ku hadalaya abaaraha iyo ku tiran deegaanada maamulka somalilan iyo olaatan dhehaysa maamulka puntland iyo somalilan barnaamijka sinkaani dhugeystayaal madawynaga oo arrintaasi faahfaahiyowa madawynaha maamulka hiirshabelle ee maxamed abdi waara iyo waliba usiina ku hadalaya arrimo badan oo keedin maamulka walada dalka waliba nuusan sheegayn in la baahanya inay la wada shaqeeya si la dhamaystira dastuurka qeybyada ee dalka soomaaliya barnaamijka sinkaani dhugusyaal madawyne waare oo arrimahosay faafayowa taasoo kale qodobada barnaamijka kula ku warsan asaaba ewnimadan waliba ku mid ah madawynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe ayaa waliba usiina geegideeray magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya meelasayo isugu yihiin ku dhawaayo mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya haddaba maya taarinta ku dambaysa madawynaha maamulka jubbaland oo usgeeg magaalada muqdisho deeri barnaamijkaas inkaayna saabaya siyaasiyaali khaliif oo ka tirsan xisbiga kulmiya ee maamulka somalilan yaa weliba usiina heshiis dhowra uu salagalaya xukuumaddii hore madaweynihii hore ee somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo soona sheegay in hadda heshiisyadaasay walkoonku jarnaysa markaasna madaweynihii hore uusan kubahi heshiisyadaasaya barnaamijkaas inkaana dhugusyaal siyaasiga warmawasay ku waramow taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan dhugusyaal oo nimad waliba ku mid ah maamulaha iskuulka alqalab ee magaalada tanbaydhabo xasan aadan iyo waliba usiina ku hadalay xaaladda iskuulka walbarashada soona sheegay in ardayda fanforka iyo nis diyaariyaan imtixaanaadka iyo qaado doonta dowladda dhexe barnaamijka sinkaayna qodobada aas iyo qodobo kale barnaamijka kula ku warsan oo nimadu sinkaay dhugunsiyaal barnaamijka ugu wale baasaare waana iskudubarday dhugunsiyaal ama cabdirashiid axmed ibraahim rashka mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal mar kale hamiin faylan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee noladirata barnaamijka uu kuwali baasaare waana siina daraysiyaano cabdirashiiraashka dhegeystayaal dhanka farsamada waliba aaway doona saaxiibkayga mahmuud mar kale waliba hawadasin kale hamiin faylan qodobkan kuulaya waliba usnagade aadan cali aadan arab gudoomiye ku-geenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada tanbaydhabo yaa waliba uusoo ku hadalay xaaladda amni ee magaalada baydhabo iyo saasoo kale xaaladda dadka bugtaale ee ku noolan ee jarjaray magaalada tanbaydhabo haddaba marasa la hadalay warbaahinta iyo waliba gudoomiyaha useelay
xaaladda amni magaalada baydhabo runtii arag u hayta waliba hamiyad fayle mar u hayta amnigaasi marka hor walin kama hadnagaane ilaahagii isunoono uumadi yaan kama hadnagaana kusoko walin kama hadnagaane laamaha amniga oon ka horeeyaan ciidanka booliska koonfur galbeed iyo han federaalka iyo laamaha amniga guud ahaanba nabasugidda milatariga laamaha amniga oo dhan waan kama hadnagaana sallamada walin kama hadnagaane bulshooyintiiyo la shaqeeytay laamaha amniga iyo maamulka la shaqeeyeen oo isdhexgalka bulshada iyo hoojiyeeno walalaal wali dhibaatooyinka magaalada baydhabo iyo ha ka socdaan amaamadaas ku jaraan iyo ku sheegayaan bulshada yaan kama hadnagaana amniga guud madiana sawir ana koosiya magaalada baydhabo amnigii runtii koo ciidan faylow waliba adiba isku arga korta meelo kale walila ku yaabah in waxyaabo kala dhiyaan laakiin baydhabo iyo hata arrintaasi iyo ku faylata waan arrintaasiina miisku koyna wal sheeni wali sheenayha ilaahay sheeni dadweynaha ka nool ee magaalada baydhabo iyo laamaha amniga iyo sheeneen marka arrintii hayti amniga wali korneha boqolkiiba boqol wali korne haa ku wargamna waliba ahaa wasiirka amniga koonfur galbeed wali mataleeyihiin deegaanadan koonfur galbeed dhan waa matalee heer gobol iyo heer degmeba ee waliba ahaa arrintii ay tihi laamaha amniga oo gobolka iyo degmada maamulada degmooyinka oo dhan arrintaasi waliba dhusayta waana ku warhaayaan runtii haddee wasiirka weli ii ahaa koonfur galbeed dhanoo matele marka ka maamul ahaan ku warhaayan arrintii hayteen waliha ka beegantayha helo oo way wahani liinbaahnay wasaaradda amniga wasiir cusub iyo kooy markaasina ee inta badan waliba xaaladda amniga waxyaabo madii amni doro kooyasa siyaabo kala duwan ka kooyasa marka wasiirka iyagoo waqti hadarkaasi in baaburtun beensalada lankastaas ku saaradi way waahanyaan dhii korna arrintii haytina liinku guduba kor ee lan hamari wasaaradda amniga ama lan hamari wasaaradda gaadiidka la ingusa saarada korsa shari'a langa sharan le langa sharmiin le marka tan yahayti wali waha in lankasta isku saarada beensolka way waha mamnuuc way saas dartii ee wali rajeenaha in awaamiirtaas bulshooyinta ka nool ee degmada baydhabo qaadaden waana ku shaqeeyan arrintii hayti wali waha arran liinbaahniw waqtijiha ka aadi waylanaha wasaaraddii oo awaamiirta sasaartii inkamaha nagaan anoo maadaama hata gudoomiye ku-eenka amnigii siyaasadda degmada baydhawaan ahaa marka arrintii hayti arran unu ku wargamnu arran un ognu arran liinbaahniw marka lankastan isku hirina beensolka langmi madaasi sharaga siyaw i langmi insiyaan in la shalgaado lamada wasaarad wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda oo amniga laha shal mar markaasaas dartee lankii warqad share ee haysada tusaaleahaan hata hubka oo kale lansharan leleh haysada kor ama liinsharyahay ama ama ama leh marka lanka kalena lang liinsharyahay lew marka in saasoo kale amniga qiib ku eey marka saas dartiye arrintii ay tisaaso waayahay markii loo fiiriyo magaalada baydhabo sanadihii ugu dambeeyey waxaa imaaday ciidooyin kala duwan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada sida maanta aad joogto waxaa qabtay dhalinyar badan oo shaqo kala duwan loo qabtay arrimahaas dhinacii oo horumarka dhalinyarada ee umaraha
iyadan maasanta wali jareehan hay-adaha samafalka degmada baydhabo ka dhagan runtii waxyaabo badan la noo kaabeen ka degmo ahaan iyo ka dowlad ahaanba wali inta badan laku abaday deegaanada ama degmadan baydhabo in dadka shaqalaanyo markaasyo iin sida oo oo shaqalaanta oo oo dadka derbi dhalinyaradii walhabaratii iyo dadkii oo muwaadinka hayba derbooyinka way shaqalaanyo ka iin shaqalaanyo ka iin ee wali waha arrantii hayti arrantii hayti wali waha arran oo waqtije markaasi hayti oo liinbaahna in heedaa samafalkiyo noo kaabaan eheedaha samafalka runtii igmaha nagaana dhalinyaro badana shaqaniinsiyan ee saatigii kabaan hataana roogi ee miilo konton qofood dhalinyaree way ahaa xirfado kala duwan laaka bari oo lamada kontomi todobada lamada kontomi siyeedka kontonkaas arday oo laha bari xirfado kala duwan ku horna han socdeen broseeskasi ku badan boqol qof yaa ku horeeyay hankabati hanasi oonaska jareen ilaansaarka shargaanka kariska marka iyagoo inaska jareen sidiidasno marka saas darteed dad yar yaro oo shaqa abuur liinsuubiina hadaga jarta marka runtii tanyahayti dhiirigelin wiinganingata hay-adaha samafalka iyadan maasan horta guddoomiyaha rooge kooyay safara kama oganahay safar shaqa kama oganahay deegaanadan oo degmada baydhabo sidiiba markiiuna roogna arrimo oo barakaciyaalka ka nool dad badan yaa ku barakacay dad badan oo ritaan oo Kenya ku nagday oo yoona taradii oo yarayna jiraan ee wali waha dadkaasi wali naska jaraana ee dad ritaan iyo dad oo dalka gudaha ku barakacay ritaanka wali waha dadka oo dalka dibadiis mar aan baheen xilligii olaadihii iyo abaarihii fara badan ay jirteen dad badan ha ku nagday way hadhowaay dadkii hoosta communityga xaafado baydhow iyo maamulkii way hadhowaay iyo wasaaradoogii safaylel handhowaay dadkun kale oo ka nool oo barakacayaalka ee dalka gudaajiha ku barakaceen oo abaarooyin ama waxyaabo kala duwan olaada iyo hasaamayeen wali waha walbadan alla la ta'aali maamul lay kooy maamul degmad lay haadi maamul gobol lay haadi wasaarad oo heer state lay haati qayladhaan badan leen suubi wal badan leen gobadi ee hata waqti haadarku wali jareeha oonga jarasadi bada sheegdi oonka si walin ku hortagnay waxyaabo kala duwan eelal badan eel riigo badan iyo baydhowla ka goday marka eel riigagaasi wali la suubiyo hata qorshid iyo socdaha in oo la suubiyo liinsobi barkada liindhasa kaamamka eeridaas bar- barkada weyn oo kaamamka dhan laku waraabi kor liindhas marka barkadogasi eelriigi bi laa ku hariiri la saara barkado bii la buuye tubana lan hariiri dhaabkaas biigilinga la wada yaa liinku gudubahay oonka in sanad kasta oonga dhiilay la guro bii dhaamin layla subiyo ayla dhaan layla wada ma anfacaasa ee waliba ha- qorshooyinkaasi degmada baydhabo iyo wasaaradda oo ee, qaybta biyahaba waliba wali isla wali wadaanahansadii oo guud ahaanba biigirinlinka soo bilay dadkan dhibaataysan armuqasaya wadn horta wali anka baagan lahay in iyo dowladnimadiiyo ka shaqeeyaan walagasi walilka deeri kore horumarada oo oo magaalada baydhabo ay hata dhinniyo badan dhinaca caafimaadka naga tooy dhinaca biyaha naga tooy dhinaca oo oo waxbarashada naga tooy dhinaca oo oo maydharayusa amniga naga tooy dhinaca kasta oo oo oo tigiyaka bulshadan ku horumartay walila ka horumaray dowladnimadaasi ilaahay dad hormaray dowladnimaasa la hormaray shacabweynaha marka hor walinka baagane iyo dowladnimadiiyo hajiis mayo galanta ka qabsadaan dafacdaan dowladnimadiyo marka hor taasaan ka baage mar lamaad mar saddexaad niyaan wali kale in sheegay ha, in lala shaqeeyay laamaha amniga oo degmada baydhabo ka nool in lala shaqeeyay maamulka gobolka iyo degmada in lala shaqeeyay wasaaradaha in lala shaqeeya marka ee saas dartee saas dartee wali lanaha shacabweynaha walin sheegane in arrintaasi iyo marwelbiyo ilin isla surmaan walniyo kuga badan marka wali arfadahin barakayaalka ka nool ee magaalada nawaahija ka noolna ee maadaama muslim iyo gaalo meelba la fadheeda arrimoojo yala hadalhay naftiyoba inyo dowladdiyo hangmaha nagaan waan hando'ay hando'ayan in oo waxyaabo liimbaahanyi ilaahay iyo hanfududay marka saasaan sheegana hay ka shaqeeyoy jiritaanka oo oo oo amniga iyo jiritaanka dawladeed ka shaqeeyaan xirfaday bulshooyinka
intun baabur ay idhi iska iibiyahayta baabur nadiifiyo leh ama birbeeslaan ee miiruna ka dhiibahay berbeesalaanga may dhiibahayo beenbeegna mataalo bilaashna miilin malka gobolahayo beegna makiisaga baawarkii hagalo boorka kordhii saaran markiiba us u baroo celi bili yacni birberelan dhigay bug-i beeralan nadiifiye bagaadka iila kasti
beelebeela labaajada arlaadi wal unbogay inka baagotin baaburkaa la koy bajaajna makumirin beesan an ragaysanta axsan labaaju edeegsha lambogi owaadki baawurlayto meelilaha ka afjaryo arlaadai labaajada lambogi walki iilbahay biyoogya goheen baawurfallaka dhigo male labaajilanka gorodaanu buuqig aylo male alaabti baawarka infuli cagasaarki barkoor dhiman baabshama eh labaajada arlaadi abku ab baawarti laha isticmaalay eentiyo lamfiir ii korna arlaadi labaajada holijey casriya laha ku weele ili aragda un bugaasa alla ilahay haddada kadalaha ku deji ini lakamurumow iska naagmale oofka bilaash ay nagane obaad joogtee anka jarto akliga adeegoy lasoo baaburtaa labaajada lambogi ee arlaadi labaajo labaajada arlaadi aragtay ogaatay ibidkaa ee nogaa ka
waayahay dhegeystayaal qaybo hore barnaamijka ku guda jirna waliba wadasinkalaahmiin faylan gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waliba usgeega furaya siminaar lagu barado doona ganacsiga iyo dhaqaalaha walibana gudoomiyaha gobolka banaadir injiniirihiisa uu sheegaya inay hadda lanku baahan yahay dhalinyarada inay walbadan iyo ku faa'iidaan ganacsiga iyo dhaqaalaha banaadir ahmiyadda koowaad waxaan siinay annaga sidii shaqaalaha dowladda hoose aqoontooda iyo waayaragnimadooda loo kordhin lahaa xirfadna maaragtay ay u heli lahaayeen si ay ula tartamaan shaqaalaha kale adduunka intaas waxaa sii dheer in maanta macallinka uu qubaro eh, ka yimid dalka kenya islamarkaana uu la barbardhigi doono sida magaalada nairobi ee dowladooda hoose daqle ururinta iyo magaaladan muqdisho isla markaana bacdamaan rabna caasimadda inay la tartanto caasimadaha adduunka waxaan rabnaa inaan wax ka baranno fursadda marka shaqaalahan u helay tababarkan waxaan rajaynaynaa inay ayagana ka fahmi doonaan saasna ay uga faa'iideyn doonaan shacabka soomaaliyeed Eh, intaas ka sokow maamulka gobolka banaadir shaqaalihiisa annaga boqolkiiba sagaashan iyo in ka badanba waa dhalinyaro marka inta dhallinyaradaas fursad la siiyo oo xirfadooda aqoontooda lagu kordhiyana waxay wax weyn ka taraysaa in hay-adaha dawliga inay dhismaan marka waxaan rajaynaynaa tababarkan maalmaha uu socdo inaad uga faa'iidaysan doontaan sida uu yahay Eh, annagana maamulka aan ballan qaadayno in xirfadda iyo aqoonta qofka la kordhiyo inay noqonayso in hay-addaasna ay noqoto hay-ad u shaqaysa bulshada una adeegta sidaa la socotaan waxaan wadnaa qorsho ah in lagu hagaajiyo habka shaqo qorista h r-ka oo bolicigeedii iyo aan wadno iyadana markuu dhammaado micnaheeda waxay noqone shaqo kasto in lagu heli doono si cadaalada si sinaana marka qofkii xirfadiisa iyo aqoontiisa iyo waaaragnimadiisu ay sarrayso unbaa hadhow u hari doona marka waxaan rabnaa qof walba inuu taas ka faa'iidaysto weliba qorshaheenna wuxuu yahay markii qorshahaas uu dhammaado in shaqo walba la xayeysiiyo xitaa shaqooyinka hadda aad ku fadhisaan xayeysiin la geliyo kadib tartan la geliyo qofkii markaas istaahilo uu helo marka si taas looga baxo waa inaad hadda aqoonta laydin siiyo inaad barataan keliya ma aha theory inaad iyadoo practic ka faa'iidaysataan waxaan kaloo ogaataa ubarkaa inay qayb ku jirto oo practic ah oo hadhow sida daqliga loo aruuriyo xaafadihii iyo degmooyinkii iyo dowladdii hooseba ay macallimiintan idinla tegi doonaan eegi doonaan sidaa u shaqaysaan marka waxaa la rabaa discipline waxaa la rabaa in qof walba uu nidaamka dawliga ahna ilaaliyo hadhowna wax lagu kala harayo waxay tahay qofkaan ma yahay qof daacadda qof shaqadii yaqaan ma yahay qof la shaqayn kara shaqaalaha kale ma yahay team workiis ma fiican yahay qof ma yahay runtii u jajaban inuu bulshada u adeego intaas ayay noqon doonta hadhow wax laysku xuli doono laguna kala bixi doono marka waxaan idiin rajaynaynaa maalmahan tababarka inaad ka faa'iidaysataan isla markaana aan rajaynaya markuu tababarka dhammaadana aan tijaabin doono qof walba iyo wuxuu bartay iyo sida uu bulshada uga faa'iideeyo annaga dhan waxaan u joogna waxay tahay inaan u adeegno bulshada bulshada soomaaliya si loogu adeegana haddii qof walba waxaa la rabaa inuu ahaado qofkii bulshada u adeegi lahaa kii ugu mudnaa inuu noqdo marka aad iyo aad umahadsantihiin waxaan rajaynaa tababarkana inuu kugu dhammaado si qurux badan anuu hubo inaad ka faa'iidaysan doontaan waa mahadsantihiin
munaasabada lahakbandhigaya dhalinyaro baratee xirfado shara duwan ayaa waliba ayaana geega ku dhiidaya magaalada tambaydhaba munaasabadaasi waliba isku kaaladay islamarkaasna dhallinyaradaasi iyo qalin jibiyeen xirfadaha shara duwan sida combyuter engineering iyo saso kale koronto mana kumarnig iyo cilaanka oo inta badanyoona baradaayeen gabro munaasabada waliba isku kaaladay wasaaradda dhallinyarada ee isbartiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-adda soolsa waliban iyo geega ku dhiidaya hotel horyaal ee magaalada tambaydhaba haddaba mas-uuliyiinta shala duwan iyo ku hadalen yaa waliba mirase iyo kuguwa iyo gubaabiyana dhallinyaradii barada xirfidyaa walibana iyo sheegana inay dhallinyarada iyo muddo handhabar adeegeen sidii kubarad lahay xirfadoon shala duwan حفلات سلسلة كتب مشروع يعني غير موقع كافيتي أو الكراية مع الأبر مرياي لما يريد كأفلح هذا المشروع أولا والسلامين لما غير غلياك وهو سيدي كأحسن سنة مقابلة وزارة وزارة دمياء سمارتسك إلا ما دمياء مشروع عن طريق قادتي ووقت ده أنا في إيجوريال كرماتيو هو بحين كوبس يكسيه إبن صوص إيواليا كوبداس إيواليا متاجنت مثل كتاب مشروعا هايدوم بل أخذت لكم دهام 1943 ilaa xilligaasi dhaatuuna adduunka ka shaqeysay boqol soddon iyo shan waddan yalka ku shaqeysa adduunyada eh soomaaliya kumadeeta soomaaliya wali koytay kun sagaal siyeetin iyo afarti ilaa haddana maalinta muqban xaruntii adduunyada muqdisho saasoo kale wali xarun badan kaleta somaliland hargeysa berbere sheekh baydhabo wali waxaa la dhigtay labada kun iyo siyeedkii مشروعنا هيدو كده أول بلاوتي لما يكون السيد كي يقول القصص مشروع بايلوت بروجكت إذا مسهل أنا هاي جيتنا الحمد لله إلى المشروع أوبشن إلى هي بداية بيدو بيدو لأن كان كان تجيب هذا الجزء من هندي سورة روبنا بطورة روبنا إبرد ساسوكات هيكون تبقى من هيدا إلى الجزء ده ولا يقوى ذلك فكرة ولا حل من هذا عملتها بذكر bulshada dhartay oo lagu bedeli karo wali inta badan haddana ku reebana walahi waa hand out dadka galantu horsadaan in wala siiyo maalin kasta wala la siiyo wali ku fikirayaan mashruucyada inay nagada mashruucyo dadku waa qabsado koraan horantara yara korno iska filnaashin diidaya labada mashruuc ee adduunyada caanka ah tawal waaya mashruuca inta kuwadiya tasbiil haro ama xoojinta qoysaska danta yar ee dhalinyaradii sida kooji fadhi lakadee sii fadhi horumar kan la maado ee iskuulna oo la raayana family based care oo wantay owlaada yaryar oo awoodna waalidiintii ama awoobuu waalid magaalo ama waalidkii bagaba waalidkii baga jirin ama waalan ama boose wadanay gobolkooda سلك الدريال الدريال كان نفتيس معه دريال أو والله هي شيء سنتوي حقيقة والله كان مشروعي بدنا والله إسكولات أولادي حريف يا أبو إيه أما لما سنت تسل الكوليجي هير كديس دوا هير جامعة قوم هاي من الجودان الجوداشي لأن لما كيبر فرصة هذا ذيك درجة برضه هاي أمريكا كا سود أفريقيا كينيا يوغندا الدنيا جامعة اللي كده برضه هاي ونصيب من هذا markuu hay-adun inuu guduud hay-ado emergency programs u shaqeeyo inta badan waa developmental projects wadaasi ma ogol inayaa sanad iyo bibilood iyo mashruuc yaryar xanuun wada laakiin hoba tabarta koydo dhibaato wadankii ku jira howlo caafimaadaha ku nabadho caanka anama soos muqdisho caankeeda co business ya ama hooliya laga talagalay oo hay-ada lansuubi asal ahaan maya waa laakuun injeeytay baahidii dhibkii jari aawidiya iyo kujawaab hooliya leta hoolintan amalayo laakiin inik meela hubaado hadafkeeda meela deersi meela deersi is hormusweed alxamdulilah geeg kole faraxsanaan dhallinyaradu maalintii la bilaabay howlaha fidda wasitasiina korahayti iyo geedka wal isbedel wiil kuma wado taasoo rajeeyana inay dhallinyaro badan kalena ku sii faa'iidaysadaan xaqiiqii mashruucan ahayn mashruuca ushiyada soo sasheedle eh garabka weyn iyo fursada weyn waa la siiyay wasaaradda iyadana kumahanagaan bilow ilaa ay dhammaan iyadana kula shaqeeyeen meel maralkaas una maraaraan niyo caawi ahayn markaas caqabad koytoon mashruuc dhawada caqabad koytoon xaqiiqdii maalintoo garabkaan managal iyadana inta faraxsanayn hadda geeg agaasimini iyo fedi iyo dhalinyaradii mashruucii maalinta kadambowta laga haynayay ama xaqiiqdii fairwatch mansuub yahay dhalinyaradii مشروعا كان يحكي على الضرب حقيقي مشروعا مدينة هركيتون أو رنيار ولب بربر دريري أما دين دريري قيب كمير قدد كان غالب سيارة إن شاء الله وشابون أريها ودولة مدمية ساسوكي ورالكي أريها ونقود بي دوران مدينة بالله واني اللي أكتاك مشروعا waayo sidii uu diintii waqti haboomi yahay dad walayn yahay way xisaabtan ma ibaas deegaan kisay wal habude ila akay uno shaqaale ee mabri akay inuu walaasay macquul in laga dadweynaha u dhaaf washo laakiin alxamdulillah ay kulli guulisay ini mashruuci afarti xaqood laga abuuray dadkii jeeyta laga abuuray akawmada furiyay akawmada beesida geekiyo ba maamulahayaan xafiis xaafadeediyo leeyin beesida akawmka nagaan bilifadlan tumandoorarka nago haddaba beesida deegiisu dhammaay marlamaad olifadoodan dhaadahay ismis aamin hoolisilintagalindae mashruuca noocan ee xaqiiqi etoobiya ee kufaaidi dadkii oo c b o nooca male lamaas etoobiya oo oo yiri lamaas gee kole marahayaan saddex milyan afar milyan shan milyan iyo bajet ayaa ka shaqeeyahaya mashruucyadii fulyahay alaga diidow marka hamigaana ay yaraanay qof kolkii inta markastaba hamjeey hob aragtidada gaabanta meelada ka egdalay adin walaaga dhafulay warkaagaas laakiin howada hamigaba eedan fogya wal inaad jeertidaasan wal ku faa'iidee mashruucan soos markastaba diyaaraan hata ini haahata wedna iyo haanunahata harriyahayna insha allah waydooro markastaba garansay kuseen mashruucan mahayn mashruucu magalka wedni awooda una lahayn lahayd inuuna dadka ka tababarna si wala qabsada lahayn tusii iyo awooda inuu qabsada korana xirfadii iyo nay wala management hay inuuna tabar alxamdulillah ila guulis iyo arko mashruuca taas aawide hadoo la fursad helayna inay qeybtiis la maamo bilaw awla farxaa qodolahayd inaan tan afar kale taageerayno badan hobale insha Allah in dhalinyaro ka waxaan ku sii badan ideegaana kala sii deeray hadda degmooyinka kala dorku bilaaway elbert saasoo kale diinsor saasoo kale the same project oo qaabka madashaysan shaqeeyo inkasta degmooyinkaas konton konton lay xireen baydhowna si jalaan boqol qoysahayaan iyo boqol iyo konton dhalinyare haddana koob noocaasi riyahayn insha allah marka doo ay muhiimad wali waaya si ummadda walan qabsada lahayd yee iska filnaash in deera lahayd hogeerka waa boqol kun doolar kasii lakiin xisaabkan galku bahayaan maragaas lankan siiyay gal la weydiiyay laakiin tan hobo is xisaabta ma koyti alxamdulillah iyada shaqayti dad badanaan horumarka deeri wala ka korehan lamadii boqol oo qoys oo beesa la siigeeka wala mala ay yarto ilaahay naxariista dhimti ilaa ku walba halaayo ma inta kala shaqadeedu wadadaan qofkii oo lalaab laka aragayna awal bab laku taxadiri isku siiw mahayna bahalla waa damiina layi maxkamada lakusaayhaas boolisa lakusaayahe damyaanka dambiil shaksi mee damiinul maal waaye huwa laguwaaydaas isi gude si walaa unay halawn idan ku taxadirnay marka mashruucan wali waa mashruuc oo id xaqiiqii dhalinyarada nafsiya caawi qoyskii caawi qoyska oo dheer lagu koobanya waa oo aadi awkii iyo owlaadii ma higi dhalinyara markuu dhalinyarada dhigishay lagu caawiya xirfado lagu baraay qoyskii dhigishay lagu caawiya inay dhaqaalaha si fursadun kasi marka alxamdulilah wali halkore mashruucan hay-ad badan haddaba nuuqaad modalkan iyo qaabka mashruuca unfulyaari iyo ambogeen arran ka deesho budanyi taasoo kale maamulka degmada gobol idan kula shaqeyn si dadar kala fadi waayo c b o yadu wala baahan registration in la si aqoonsi dhansoobi xafiisyada nagu ogolaada tii oo dhan oo saboortan idinka maamulka jari khaasatan wasaaradda edmcn iyo xaqiiqdii ninka suurta galay marka warka marka dheeraado ciidan mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullah
mas-uuliyiinta ishtaaduu dhammaan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacd salaam macnina kumid ahay dadka dhalinyarada bay dhaw degan maalin anoo kumid ah bay dhiiday anoo ku sheekayow barseska barnaamijku hadda nagu sheekayay qeybta anuku lahaa iyo walaana intaan xasuulin intaan ku hadal ana waxaa diskulooga iyo may aragaynin soos iyo xaafado isla socdo oy wacyigelin xaafado kuwad barmihaayan dadku unka darnaayan xaafad deganna ma jarowge deesi jarta beesoo qeybiyahay wala jaraw mayawna barnaamij waxbarashay waa ilsheegahay ogaw naabataan hatiirneen dhalinyarada qaar ay ahayn meelyaasani dadkee wareysani soos iyo mas-uuliyiinta xaafad isla jaran dowlawada ma jar barnaamij kuma jara waxbarasho oo dadku wadla ka baraw lankii walankasaan wadla baraw ilaa iyo heer la deersiya walbarasho shideedeele amase walbarashada ureje wala jiro beesi jarteeno kollegana beedhaw aragnahi boono la qeybey kaaba la qeybey waa kasi jaraan mama aw saaba malahay majarto walaalka bare walilka bara yaknaxtiyaaso adigo hasaaraas heer meelika deertii adnaashada samayt markaas kabacda yaa wacyigelinta ku qayb galnay sifaylawlanina sheegay qaadanay anma nasiib muwaladee dhalinyaradii wacyigelintaas kufaydaysiga nasiib muwaladee maydii badeecadseedii badiga waxbarashada walaanadanayay oo kombyuutarka ahay markaas kabacda codsigay lahay ku jawaabay meel yeelayay imtixaana galaasa imtixaan mudaalgala kubacda oo imtixaangaar kabaasta way ka ogolaadeen kombyuutarka oo walaakin imtixaangaarkadiida isku baasa nagaliku fadhiisade waayahay imtixaankii sidii ka gali ilaahay meeshay ahay moodi imtixaankii babuuleysidii way weli maijey iskoole iskoole gadho kuweyn suudu garwaas garwaasa ijey meela lix bilood ay tababaraaye lix bilood muddo ay tababari meelalenayin kuroogna hore laysii wadi maylayga daray laba bilood oo qaybto lahay barahay softwarehanti hardware layga daray kabacdi maayay wadi xaruntadi lahay kanari barnaamijku deeriye laakiin haka gaabiye hada barnamij baradawleere qalabkii oo ku mudeene laysiiyey oo kooba combyuutar brintishey warqadowshey qadiis xataa ma ku hilmaamo mahay warqadada ku howdaa diinkii oo hataa ma ku hilmaamo oo ku mudeenaysi haqaadadi meelseedaya xarun waxbarashadan waxay ku mid hakay in walaalana bari onan ka shaqaysana dadkan on ku faaideen waan may weydeenin oo ka haboonta weydiyo magaalada eegati ee magaaladiina maynagata magaalada technologydii ee rumsarka haysa umeel kastabo meede qolkaatiinka computerkayga khataarsan walla kijab in suurtagal waati hanagsidi xaafadaha hanaga xaafada tiitayameynka dhextaale dadkatee goob ganacsi oo yar ee dhex yaalo goobtay ganacsigii geesu dhikidii diyaarsidii habaysidii markaasa meesha geeyga almeelogsii anna waxbarashadayga ku faaidaysaday dadkana iskidayaalkan waa lankooda ku faaiday lankiiba inkoobo ilaahay ama sheegay la suuqa inku ka hayo markaas awalahay baraayi raati dhallinyaro mudaalada isukuhaw haygashado awalahay anagdaw awalahayna dukaanshi isku furdaw waxanfadana iskahay marka dambo barnaamijkii kurogsidii farsamadii ogirton furi farsamadii darakay warqadihii sheegay in koobiyaalay ankan koobiyaalaye anun kuxujayana beeso oo tiridii aan cadi mawhaanisi anan aran lambarkoomiligu qordi way tabartaayta lambarkaas iskugsho ilaa anigu madilahay waraay beesasha ma yeerno saasaan ku faynayaa markan bulshada mayba ku mid yahay qaabka markuu ana dadka muqaadadaw oo yoon wala kageesiyaw lankiin kuay meelkadaasiyaala warsideen lankiyaala siidii wala fadhayeera may sameeyee qaybta internetka ilxariga burjiyaha kanadi iyo ilxariga falaasha haysiga lankwalaasha handijiya tartiiban siyaanin walaa kureedeen taas ma ii saaciday computerkii ma ii saacidayni intii dukaankay sifaydan kusirma magaaladii karaabkan kuweydiisay jiray anamiil kuhir oo anamiilay aan walaaga ilaahay sii oo misaaqan horseedkii aan ku guulaysay marka may awoodayn oo barseesku misaanideeyo aan ku faa'ideeyo madaan qaybto walaan ku faa'idan oo kitaabada in idaagiisa ku kordhiyo aadad kale oo ku kordhiyo waxaa waleena bahay sida telefishinka oo kale noocee telefishinyaalka marka dadka xiisaayaan si tahay oo camal inteen hagaagda geesiyadooda aan isku dhiibo hortii maalin dhaafii kuu sidii ay shugri jirin ma ay kooyidii ay zaa'idii ay timaanin ka sidii aan shugado kuu sidii aan korerta iyo kumide maybaa kumide barnaamijkaas oo oo korayn ka helay idii hortii ana kaga reeba jiray konton dollar ana kaga reeba jiray lixdan dollar hadda waqti xaalan kungeeka boqol dollar aan isticmaalay dadsi aan kaga kashan marka dabcan haba badan may bardaal ee dadan oo walaanyaleyna oo dan weya mashruucu aan mudin ilaha masaajid xaafada dhalinyarada gabadhana ku wacyigeli hadda xaafada dhalinyarada diyaaran ay ku faa'idaystaan wacyigelinta lagu soo geni anigu waa ilahay deesti anin dadkii deesti wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
iyo degmada dhammaan odayaalka saxaafadda dhallinyarada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib wakhtigoona haya dartiis ma doonayo inaan ku dheeraado gaba ahaan wixii xafladan gurdhigeeda ahaa odayaashii iyo guddoomiyaashii iyo dadkii igu horeeyaa taabtay keliya waxaan rabaa inaan gudmar aan sameeyo kadibna aan soo xiro xafladda haddii la idmo sidaad ka horeysaan hay-adda soos waxaan wada bilownay xirfadda wada shaqeynteeda sidiiba dulmarka loo sameeyey ilaa hadda la joogo ee oo aan soo xirnay qaybtii saddexaad ee kooxood walba ama loodkiiba konton ay tababaraysay runtii juhdi badana la geliyey dadkii in la fahansiiyo muhiimadda ay leedahay xirfadda iyo ugu dambeyn qofka markuu xirfadda u qaato lix bilood kadib macnaha uu ka dhalan karo iyo ahmiyadda ay lahaan karto muddo dheer kadib kooxodkii ugu horeeyey baraabu ahaa tijaabu ahaa caqabado iska jireen kooxodkii dambe isfahan guudaa jiray kan dambe runtii geb ahaan waa lagu guulaystay oo dadka fahankooda aada u dhisan xirfadda jecel macnaha ay leedahay muhiimadda ay leedahay fahansan ahayn intaasna waxaa qayb ka ahaa guddoomiyaasha xaafadda wasaaradda odayaasha iyo hay-adda juhdi weyn geliyey sid looga dhigo dadkaas inay laga dhiso dhinaca maskaxda si loo dareensiiyo waxa in ayaga ay leeyihiin haddii ay bartaana macnaha ka dhalan karo oo ayaga anfacayo sida la sheegay tusaalooyinka aad aragteen ee dadka maanta oo sida ay ku qotonto halkudhiga xafladda maanta ah soo bandhigidda dadka dadyowga ama dhallinyarada kuwooda ugu guulaysiga badan ee markii la fiiday dhinaca xirfadda waxaan aragnay saddex qof hadda oo basically aan aragnay xirfadaha ay sameeyeen laakiin boqol kontonka waxaan u malanaa in intaasi in ka badan ama ka fiican ay yihiin xirfadahooda waxa sababta xirfadda loo sameeyo qofka loogu tababarayo waxay ahayd in marka xirfadaas ay dhammaato qofka ay ka dhigto qof nolosha uu ku jiro ay ahaato mid waarta ma rabo in maanta qofkii uu dependent ahaado dulfuul ahaado maanta beesho loo soo diro kadibna ay ka dhammaato shaxaad uu galo ama uu tuugsado ma ahan hadafka laga lahaa hadafka laga lahaa tababarka xirfadda waxay ahayd qofka in la siiyo muddo kadib inay u noqoto xirfadaas mid ka dhigta mid waarta ciddaas ama qoyskaas ama shakhsigaas ama bulshadaas sida tusaalooyinka aan soo qaadanay wiilka la tababaray oo combyuutarka lagu tababaro wuxuu yidhi maalin dhaaf ayaan biyo u shuban jiray waxaa ii suura gashay inaan maalmoodba biyo shubto dhinacaas waxaa ka dareemi kartaa in shaksiyan qofka dhaqaale ahaan sidii hore uu dhaamo ya hadafka laga laha waxay ahayd qofka inuu si financially uu isu dhiso dhaqaale ahaan maskax ahaan isu dhiso cid ahaan isu dhiso marka waxaa u malaysaa in shaksigaas uu leeyahay nolosha hore aan ku jir nolol ka fiican aan galay iyadoo ay ii noqotay wax soo saar xirfadda aan bartay waxaa kaloo dareemaysiin qofka bartay secretary dutyka ama maareynta ama office administrationka shalay hadduu ahaa macalin school maanta waxaa u sahalnaatay markuu xirfadda uu batay inuu report qoro mina diyaariyo qoraal badan sameeyo maareynta iyo maamulka uu ku ficnaado waxaa u suura gashay qofkaas in loo dalacsiyo inuu noqdo ama iskuulka ula wareego uu maamulo ka noqdo iskuulka waxaa kaloo dareemayseen shaksiga la tababaray telefoonka ama sida loo sameeyo moobeelada muddooyinka ku jiray muddooyinka uu ku jiray tababarka wuxuu wuxuu ahaa qof aad ugu jilacsan aad ugu nugul xirfadda hami ula inuu barto kadibna ay u noqoto xirfaddaas mid ay hadhow wax u tarto qofka haddii xirfadda ay hami geliso uu hami u yeesho laga yaabo ninkaas dhallinyarada ah ee cunugaas yar ah inay ku dhowaad labaatan qof ama soddon qof ay galaaskaas ku wada jireen laakiin uu noqday qofka keliya macalinka aaminay ee xirfaddaas markuu bartay wax soo saarkiisa performancekiisa iyo aqoontiisa ay noqotay meesha ugu sarayso taasoo keentay in lagu aamino marka muhiimadda markii lasoo koobo waxaa waaye hadafka loo sameeyey in la tababaro dhallinyarada xirfadan lagu tababaro waxay ahayd in la abuuro jawi nabdoon dhallinyarada ay ku shaqaysan karaan ayna ku soo saari karaan waxyaabo wax ku ool u ah oona ay ka dhigayso mid noloshooda wax waarta ka dhiga marka muhiimad intaas ahayd waxaan aad ugu mahad celinaha hay-adda soos oo runtii aad nolosha shaqaysay hay-ad hay-adda soosrunta waxaa umalaysa hay-ad aada u degan bulshada friendly la ah saaxiib la ah kaalin weyn ay ka qaadatay marka muddada aan shaqaynayn saddex sano waxay ahayd jawi aad u qurux badan baan ku shaqaynaynay runtii waadna dareemayseen wada shaqaynta iyo isaaminaadda markay timaado wax soo saar ka dhalan karo waxaan soo saaray dhallinyaro aad u fiican aad u qurux badan aad u yar kadibna ay samayn karaan inay bulshada horumariyaan ay ka bilaabi karaan nolosha tooda markay ciddooda maarayaan kadibna xirfadda gaarsiin kara bulshada qeybaheeda kala duwan si ay u noqoto bulshadaas bulsho stable ah xasiloon degan dhaqaalahaana ay sare u kororto gabi ahaan halkaasaan kusoo koobaya maanta gudoomiyaha degmada ahna kusimaha ayaa dib noogu soo biiray wuxuuna ii ogolaaday inaan si guud ahaan usoo xiro xafladda marka runtii aad uga mahadcelinaya kasoo qaybgalkiina odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo hay-adda gebi ahaan iyo dhammaan inta igala howlgashay in xafladda maanta ay suuragal noqoto aad umahadsantiin xafladda halkaasa noogu xiran tahay hada wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
warfayleligin sheegay lankii walaago bug oge dareemow kuraan bahaddoon hooba aniga wadire ogolaad walaagi
farmashiga alfurqaan fiilwaladhiinsuubiye faadwaanlagame righoob usufiirsido fikiroo shagay walfaylaha lafoodee farmashiga alfurqaan lanki fikirdielahaay bilfayle kufiri ay oo farmashiliinkuomanaay daawooyin eedan fara badan haanili fadaayileye waa alfurqaan faruurtan fuula daawumeelkada malanka faaloolaw daawiyo fara badan sida siri orakis i kaygolomiin faleebooyin soqori osbi iyo sarobooyin fara badan daawu nooc walbo adag fadaasi farmashiga alfurqaan kufiiri dagtarad fariide cudurro dalaanka daawooso fool hambaratiya jitoreesha khadiijo ibraahim derow meelisiin fidhiide wayba weliba meelahaasiinka dhawaayaye jitoor saalax xasan cali bulshooy kooy ku faa'iidaysadaa farmashiga alfurqaan farmashiga alfurqaan wayba usukiyaale laamaga siliga galaw masaajidka intiyaad indeerna galanta midig jiirooda ee ka biran fiiri tabeelaga ba'ragaas walaay faahfaahin intaas dheer
idaacad warsan siyati siya dhegeysan lamaga hartiseen oo dareertan asaabi cabdirashiraashka iyo barnaamijka uu ku siin dareersiyahay madiinaga maamulka somaliland muuse biixi cabdi iyo weliba uuse ku hadalay abaaraanta badan ka nagaden deegaanada maamulka somaliland walibaan uuse sheegay inay hadda maamulka somaliland iyo wadan dadaalo keedan sidii arrimo wasaylanku horseeda lahay saasoo kale madiinaga maamulka somaliland weliba uuse ku hadalaya olaadan dhexayta maamulka puntland iyo somaliland taasoo inta badan muddo iyo hanagata islamarkaasna ilaa iyo hadda go-aanka dirna waana usu sheegay madawynaha somalilan in iyo marwalba iyo hordhawaayan dhinig iyo nibada adduunka ee isbedelaysa abaaraha iyo rabilaantu waa dhibaato ka awood badan bini aadan waxaa maanta dalkeenna u baahan gargaar degdeg ah in ka badan boqol ah, milyan iyo shan boqol oo kun oo qof oo qoys ayay abaar oo imika taabteen oo qaarna u baahan yihiin haddaba gurmud bilow ah qaarna labada bilood bilow gudil waay u baahanayaan taasina waa xilli wada saaran haddaynu nahay golayaal ganacsato iyo dadweyno dhammaanteen inaan u diyaargarowno gurmadka dadka lagu sababta bixinaayo sidaa daraadteed waxaan ku baaqayaa qaranka somalilan dowlad iyo shacabba in aynu iska kaashanno uu gurmadka dadkeena abaar u tabaaleeye doorashooyinka mudanayaal sidaad la socotaan dasteerkeennu wuxuu ina farayaa in shantii sanaa mar la doorto golayaasha qaranka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka golayaasha sharci dejinta iyo golayaasha deegaanka sidaa daraaddeed xukuumaddani waxay u hoggaansan tahay sida uu faraayo dastuurka qaranka siyaasadda arrimaha dibadda mudanayaal siyaasadda arrimaha dibadda waxay ku dhisan tahay nabadgelyo deris wanaag iyo iskaashi dhex mara dalalka gobolka iyo caalamka oo dhanba si aynu u adkayno seeska iyo xaqiijinta siyaasaddeena dibadda waxaa buddhig u ah saddex jir ictiraaf raadin kasbashada taageero dhaqaale oo caalami ah oo loo helo dibu-dhiska dalka iskaashi isqadarin iyo nabad wada noolaanshaha dalalka deriska ah iyo guud ahaanba caalamka waxaynu xidhiidho badan la yeelan la samaynay dalalka caalamka kuwa inala saaxiibka ah kuwa ka soo horjeeda qadiyaddeenna iyo kuwa labadaa dhexdooda taagan intaba waxaynu kulamo howleedyo muhiim ah la yeelanay aqoon-yahano siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin caalami ah oo taageera somalilan kuwaas oo keenay qoraallo muhiima iyo talooyin dhaxalgal ah waxaynu taageero diblomaasiyaad ka helnay dalalka aynu saaxiibka nahay waxay ku qanciyeen badiba dalalka caalamka ugu tukan weyn leh in somalilan taagan tahay waktigii bulshada caalam dhex geli lahay dalalka somalilan iyo soomaaliya dowladda turkiga ayaanu in badan ka wada hadalnay iyadoo oo doonaysa inay keligeed inay dhexlexadiso innaga iyo soomaaliya hase yeeshee annagoo dareensan toddoba sano oo turkigu arrintaa ku jiray in aanay wax midho ah dhalin waxaanu ku talinay in arrinta wadahadalku ay noqoto mid ay goobjoog ka ahaadaan wa ka wada noqdaan dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee arrinta wadahadalka u diyaarka ah ama daneeya waxaa si toos ah noola soo xidhiidhay dowladda sweden iyo dowladda switzerland oo mid waliba gaarkeeda diyaar ugu tahay inay wadahadalka somalilan iyo soomaaliya ay martigeliso somalilan way aqbashay labadaa martiqaadba waxaa muuqata in caalamka badankiisu dharwaarsaday in la joogo waktigii la kala guri lahaa somalilan iyo soomaaliya annagu xukuumad ahaan waxaanu qaadanay siyaasadda ah in mushkiladda loo galo si nabad ah oo lagu dhammeeyo wadahadal iyo nabadgelyo mar walba waxaanu ka fogaanaynaa wixii keeni kara xasarad iyo colaado hor leh maadaama somalilan ay waayo arag u tahay riiqda colaadaha siyaasadda nabadeed ee aynu qaadannay waxay keentay in wufuud caalami ah oo badani inoo yimaadaan oo arrintaa ku howlani sidoo kale waxaynu martiqaadiyo ka helay dowladaha aynu saaxiibka nahay iyada oo la kaashanayo bulshada caalamka iyo saaxiibada somalilan taageera waxaa suurto gashay in somalilan hesho taageero dhaqaale oo gaadhaysa boqol iyo konton milyan oo dollar shanta sane soo socda oo loogu talagalay horumarinta jidadka mashaariicda horumarka ee uu fuliyo sanduuqa horumarinta somalilan ee shanta sano ee soo socda waa sanduuq lahaada s d f waxaanu qorshaynaynaa in somalilan iyo qaramada midoobe yeeshaan nidaam iyo qorshe u gaar ah somalilan oo ay somaliland ku hesho saamiga saxda ah ee deeqaha ay bixiso qaramada midoobe somaliland united nations special arrangement sida bulshada caalamku horeba ugu samaysay qorshaha u gaarka ah qaramada midoobay waxaanu ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan xaqsoorka cadaaladda ee saamiga gargaarka ay bixiyaan soomaaliya waxaynu xaq kala leenahay maamul goboleedka puntland waxaanu u haynaa puntland walaalnimo iskaashi iyo nabadgelyo waxaase maalmaha dambe soo kordhaya ciidamo maamulkaasi ka mid ah oo ka soo gudbaya xadka inoo dhexeeya fala nabadgelyo darra'ana ka sameeya gudaha somalilan soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaato wixii nabadgelyada iyo xasilloonida gobolka waxyeelaya waxaanu ka digaynaa waxaanu ka digaynaa haddii waanadayada la weelayn waayo in dowladda somalilan ay waajib ku tahay inay ilaaliso nabadgelyada iyo hantida muwaadiniinta somalilan somalilan waxay diyaar u tahay inay door weyn ka ciyaarto isbeddelka dhaqandhaqaale ganacsi iyo bulsho ee ka socda geeska africa hase yeeshee jamhuuriyadda somalilan waa qaran madax bannaan oo weligii jiray haddana jooga kana jiri doona gobolka geeska africa iyo caalamkaba waxa waa qaran ku leh qaybtiisa iyo miisaankiisa isbeddelka ka socda geeska africa cidda somalilan iskaga jirta waxay hagalgaacinaysaa isbeddelka iyo horumarka uu beegsanayo geeska africa waxayna si taban u saamayn doontaa horumarka iyo iskaashiga gobolka mudanaya waxaanu nahay qaran madax bannaan oo le dastuur shacabku u codeeyey golayaashiisa qaranna ku soo doorta cod shacbiya qof iyo hal cod waa dimuqraadiyad dhif iyo naadir ku ah afrika iyo in badan oo adduunka ah shacabka somalilan waxaan ugu baaqayaa inay u midoobaan danta qaranka ku fara adeegaan nabadgelyadooda u dadaalaan horumarka ka fakaraan mustaqbalka fog iyo aayaha ubadkooda dariska iyo caalamkana kula noolaadaan nabad iyo iskaashi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
alnuur construction company warshada bulkeetiga ee alnuur waay adiga niyo wadhiyo min walaad wada walseew mahaynka dhiidana bulkeeto oo usa dhanba baduugsan war badanta widaay an walfayleh kindhiibay weydiisay lanki kuwa burburi may eehumati ayle lanki galantiska jarta
bes eraaba may eta bilaaya dhatintaala bulkeeto burbursana lankun beeso oo ka qaadi beedaynimaada kuweley bes oo dheh bulkeeto beriime ee oo madii ada baawurha ku gentoona anburburaana haddii ada fadaasa warshada bulkeetiga ee alnuur ma la saato beesada bulkeeta adkaysi lee bidhaanti sishal dugo nanki beedshay ka dhisadoona buug igayle bogi i burburi baarishaynka weelana bartalanka seedow warshada bulkeetiga ee alnuur construction company agabshay kun badun kabaytomaku dhammaana kulli adeega constructionka kaamilka ah alnuur construction company waraaye ha saara samayba ku mid aha interlock noocyaashay shishal dugan bulkeeta caadi tumi isiyeed iyoonay weliba labaatan i weliba bulkeetiga lankorodaay dhogoolka oo markaada budla koo sidintood
waayahay dhugunsiyaalle idaacadda warsaanoona darartana weliba baahwada sinkalahamin faylanga madiinada maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa weliba uusuu ku hadalay arrimo ka-eedin maamul goboleeda dalka welibana uuse sheegay madawiine waare inay dhambaahanya inay la wada shaqeeya silan dhammaystira dastuurka qabyir qoraalka ee dalka haddaba marusajiraadsqabadii een gudaha dalkaasi jarmalka ayaa weliba uuse sheegaya inay hadda lankufidhi madahda maamul goboleed dalka inay wal ku qabadaan arrimaha dastuurka طبعا maamulada kale fikradooda horta ayaga in la weydiiyo ku fiican tahay laakiin anigu waxaan qabaa sida haddaba aan kuu sheegay in la wada la wada shaqeeyo sharciga lagu kala dambeeyo dastuurka qabyada ah aan dhammaystirno maxkamaddii dastuurka aan samayno muxuu ahay si loo jeedo dakhliga dowladda ee ka annagana soo gala iyo ka dowladda soo gala ee loo qaybsado khayraadka sharwic loo sameeyo sidaas in wax lagu gaari karo ayaan anagu qabnaa waana siyaasadda aan dooranay in laysjiijiito oo la dagaalamo oo oo muxuu ahay micno daro wakhtigu ku lumo annagu ma qabno taa macnaheedu maaha in wax kasta oo ay ama hagaageen ama wax kasta oo dhibaataa la xaliye maaha macnaheedu laakiin wadada aan annagu aan weli aaminsannahay oo aan dooranay ayaa ah mid ah tafaahum wada hadal iyo wada shaqayn
sahal general trading and stationary company saldhiggii baahidaada surunkaad u maraysay suubanay ma taqaan hadalkaaban waxba soo hel si kaleeto aan u idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisay saaqaysaani iigu tilmaan shirkadda sahal general trading company and stationary haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan bulshoy waxaa ka mid ah qalabka elektroniga iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b icer tushiba iyo dal sidoo kale waxaad ka helaysaa moobilada noocyadii ugu dambeeyey sida samsung notis nokia iphones intaba nooc iyo adoonto ayaad ka helaysaa shirkadda sahal sidoo kale sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan waxaa ka mid ah firinjiyeerada jiif iyo kuwo joog ah dhalooyinka tiifiyada oo leh yayar iyo waaweyn mashiinada maqalka dhogolayaasha loogu talagalay makiinadaha dhiigga iyo kuwa sokorta iyo midda dhiigkarka haddaba shirkadda sahal waxay ku taallaa magaalada baydhabo waxayna u dhowdaha
qaybaga dhexe barnaamijka kulanka warsaniya sideedni dhugun si alla waliba wada sengelinaha min faydhanga waliba nindare madiina maamulka jubbaland axmed midoobe oo usgeeg deeri magaalada muqdisho sababtana siinkahayna dhugunsiyaal barnaamijka balse waliba ku horeeyana dhugunsiyaal siyaasi cali khaliif oo katirsan xisbiga kulmiye ee maamulka somalilan yaa waliba usiinaha ku hadalay heshiis dhoor oo isla gali xukuumadii hore madiinadii hore ee somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo waliban uuse sheegaya siyaasiga in haddii heshiisyadaasi ilaa iyo hadda meelna lahangmarina waana isla markaasna maamulkii hore isa walboonku qawadan heshiisyadaasi haddaba mar usa magaalada hargeysa warbaahintiisa kala hadalaya waliba usere hadda waxaan halka ku hayaa heshiiskii aanu la qorannay madaxweynihii hore ee weliba xisbiga kulmiya ah bal yaa qaabilsan yaa qaabilsan heshiiskaa madaxweynuhu galay yaa loo raacayaa fulintiisa taayadu waaba licibsaqiira war dastuurka iyo shuruucda lagu tunto yaa damaanad qaadayo ka mas-uula waxaa laga ilaalinaya ugu weyna waa executive hadda fardi maaha war hadda hebel jooga anuu ka hadli maayo war waxaan ka hadlayaa dastuur waara oo konton sano boqol sanood dambe sii jiri kara oo hawshu ay qaybsan tahay haddii ayan jirin brincesting lixidii haddaad danaynaysaan dastuurkii hore haddaad fiirisaan inta kale ee la akhriyaya dastuur walba ku taalla waa ku taalla laakiin very interestingly waxaa ku taalla sida loogu baahan yahay constitutional court iyo constitutionality iyo procedureska loo marayo
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
badiidole ii miranin qubatay jiraad umbabshay ii gaanjadismileh wagoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay ooshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii baharta inti dabeel koraadii i dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohoota dibadda hasku diiwaan gelin bohoota dibadda inama hiska diiwaan gelinay alaab dhismadoonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sido faday adantana ma ii darsadaasi qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashaha handhoobtay qaybtiya koowadna xamara yeebaa qafufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo qabo banoo macawiista qabto irabukiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kaha qoboy kaha qoboy kaasa qoboy kaha qoboy ma taro jubniyo tafaariiqsi falaas ma qaadato walaalay gabaar moogahay dukaanka qalabka dhismeeda guud new
waayahay dhegeystayaal qayb dhexe barnaamijka ku guda jirna barnaamijka oo kulib saaray waana siina daraysay cabdirashiid rashka dhanka farsamada waliba imaamadaha saaxiibkayga mahmuud amiin faylaan saxaabay madiinaga maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe ayaa weliba uusa geegdeeraya magaalada Ki- magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya walibana geega wafdigaasi uusa hogaamiyay isuwiinka ku dhawaayay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ee mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya wafdigun la dareeray madiinaga axmed midoobe ayaa waliba garoonka diyaaradaha idaacadda ee magaalada muqdisho ayuusa inta badan ah ku dhawaayeen wasiiro ku tirsan xukuumadda soomaaliya iyo xubno kale oo ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya ujeedada safarka axmed midoobe ee muqdisho sonkoya ayaa waliba la xiriirtay dhamaystirowka wadahadalkan dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland oo ku mid tahay maamul goboleedii oo xiriirkan jari dowladda dhexe sidoo kale hantuusu rooga magaalada muqdisho madiinaga maamulka jubbaland iyo waliba soo kulamo shir duun la qaadada doone madahdanka sare ee dowladda federaalka soomaaliya silaan afjara khilaafkan dhehaya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya axmed maxamed islaam axmed midoobe iyo horey waliba uusan sheegay inuusan ka qayb qaadada doona wadahadalka dowladda federaalka soomaaliya walibana inta badan iyo dhexitay khilaaf iyo hurgufa kaedinga ee xiriirka maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya walibana tansiih leya kureed markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali kheyr uusa dhowaan deeri caasimada kismaayo taasi uusa arda gobolhaar uusan ka dhigaynin madawynaga maamulka jubbaland uusa ku hayo magaalada muqdisho maamulka jubbaland ayaa kumid tahaya dadka inta badan eed iyo onka adeegay ee ti dowladda xiriir kalanjara walibana muddooyinka inka dambeeyo haytay to inta badan dhamaystirnayn xiriirka ee dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya maamulka jubbaland iyo haddii waliba iyo wadaan waanwaanka eedan sida la dhamaystiri lahayo wadahadalka ee dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasna iyoon la shaqeey lahayn dowladda federaalk ee soomaaliya
axmed baabuurkan imbi arooskii udaykaan waa daaynayahan haye saaxiib haye haye
niyahow gaariga maba kacaya maxaa ku dhac niyahow ordo makaanikan haddon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le eraaha bayarato magabu ilow waliga alay hatta fadaas inaad cilid isku gelida baabuur oo maxay tahay ciladaan gelinaya gaariga shidaal wasaqaysan ya kashibta baabuurka may shidaalka marka aad kashibaasa baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhowla ku furay casriga ee leeraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantii eba intii babirka xamaaladaas iskala wada hoobati dhan dhugun lahayna dhaayo ma lailan been ma ah
kaafiya petroleum waa tanaahay bal aan arko shidaalkeeda alla bal arag gaarigii markaan shidaalkii kaafi petroleum aan ku shubay dabaaqiisa hadda kadib waan
waayahay dhegeystayaal qaybiga ka dambeeya barnaamijka kulanku warsan iyo ku guda jirna waliba hawada sinkilaha miin faynana maamulaha iskuulka alqalam ee magaalada tambaydhabo xasan aadan iyo waliba uusa ku hadalay xaaladda walbarasho ee iskuulka alqalam walibana uusa sheegay in iskuulka hadduusan isdiyaariyaya imtixaanaadka iyo qaadalayti dowladda dhexe usoona maamulka aan ka baaqay baxda walbarashada iniyo ku dadaalaan sidii imtixaanaadka dareer iyo aan ku guulaysada lahayanga haddaba mar uusa waryaheena cabdiqaadir uusan kurgali xaaladda walbarasho iyo waliba uusa waraysaday maamulaha iskuulka alqalam ee magaalada tambaydhabo
بسم الله الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مغاي ميلري حسن آدم علي وماملك اسكولك القلم برايمري ان سكندري سكول مغالا بيضاء ninkuwar iskuulka xaaladiis
iskuulka الحمد لله آه، اسكولك القلم حالدي سنوة فيلته والدبا مجران هولجي iyo shaqo maalmaadkaiyo wadada dhammaan ardada macallimiinta iyo waalidiinta maamulka dhammaantii wada shaqeeyo hoyaan walbarbaleen anamala ilaahay xamdijay xaaladaanan eeda anfaylata camudiraasiga labada kun sideed iyo tobanka iyo labada kun sagaal iyo tobankiya ka guda jarna may ka guda jarnaa bili maarso yaa haddana in socota marka alxamdulilah walowgaana siiliin ku talagalay insocdan ilaahay aan arrintaa kama hasan furma mayba ma hasana dhammaan inta ku qayb qaadadaasa ee xabsamayn socodka waxbarashada iskuulka oo waalidiintii inka horreeyaan iyo ma hasan
iskuulku waa meelaha asaasi iskuulka galam dhismada iskuulka ma dhawaayna helo horay hayti dowladii siyaad bara yaa iskuulka heligi jeela aasaasi ama magaaga iskuulka alqalam magaagaasa iyo burburkii waliku dambooy inay iskuulku su shaqeeyo may bilaabatay labadii kun mayna arrintaasa suurageliyey ilaahay subxaana wa tacaala humma jaamicatu alxunayn alkhayriya ayaa iskuulka xilligaasa aasaastay yaa dayactari ka soo badi ini goob walla ka barada usan nagada burburkii kadib dowlada siyaad bara kadib jaamicatu alxunayn yaa arrintaasa suurageliyey alxamdulilah labadii kun ayaa magac alqalam yaa iskuulka liimbi calaayadii sheekh maxamed yaasiin cabdulwaaxid xafidahullah yaa magaagaas ka bahi waana walka najaxi ilaahay subxaana wa tacaala ha ku ajarsiy isuuna isiyo intii in istaagtay suuragelidii geeka iskuulkana kumaanka arday dhakadaasa boqolaalka ardayna ku qalan jibiday dal iyo dubid roogaan qaarjo mas-uuliin yo eyiin ilaahay ka sokowyoo suurageliyeen ajar allah ku siiyo marka iskuulka xilligaasa la aasaasi holojeyna idaan faylayin maalintii jamciyadda gacanka gobolka ee aasaastay magaaga alqalam liimbiyi dhatoongna iskuulka bulsho badanaa ku bati bulsho badanaana ku faa'iidaysati ajarjeena mayballaha intii arrinteeda aa suurageliydi iyo intii ka shaqaytay ummaddaas amdulilaahi awalbarti iyo ajarshoolleh marka eedyada mahadsantiin iskuulka aasaasiyey iyo taasiisiyey noocaas waay jaamicatu alxunayni alkhayriya intii alqalam iyo ambiiday gacanta ka gobatay waxbarashadii burburkii kadib galan haka nagti iskuulka mayba ku batay oo geedka qaar mas-uuliyiina iyo qaar hadda waxbarasho ka jara layska daray waa sagaal boqol lixdan iyo dhowr arday wey oo magal i bilaan ah yaa iskuulka ku wada baxeen dufcaddii haddanka damboyti oo iskuulka ku qalan jabiidi mayba haayeenna boqol toddobaatan arday ayaa yaa iskuulka ku qalan jabiidi sanadkaana mayba rajeeyana haddii ilaahay ogolaado boqol iyo lama ardayaniin fadhiida iskuulka inay ku qalan jabiida sanooyinka hadda ha socdoona mayba tafaa'ulaana ama rajeeyanaha in intaas ku badan inay iskuulka ku bahan doonto biidnillahi albaari iskuulka dowladda hanay wajahan iyuu soo haniinka wajahnaanaba mar walbona diyaargarooga ka jarna arday haddii mar fasalha fadheeda ee walbarasho an fadheeda haddee marka mar weliba may diyaarang ee inay imtixaan gala doonaha ka socdo diyaaraan eey ardayga mar haddii leera haddana gacan adag oo iskuulkin maamulkin iyo maalimiintin kumada banaaniya imtixaansiin ku qaadaas hooba leeroona haddee diyaargarowkumay baa nagada yihiin mid ballaaran iyo nagada marka dhammaan imtixaanada kan dalladda iyo kan dowladda iyo kan naqliga iskuulaadkio qaada doonaan intaba iskuulka diyaara ardiisingata eed iyoedan ka diyaar garowni maclimiinta duruustiyaasa mutawaatir anbiyaayaan si hufan anbiyohaya insharaha u hayaan ardadana si digtoono ka jarta yaa duruusan qaadahayaan juhdi fara badnaa nin moogado ilaahay subxaana wa tacaala waafajinta iyo towfiiqta leh laakiin mayba rajeena inuun alxamdulilaahi say unka guulaysada lahayn unka dadaalna marka ardo dhammaantiyo dadaal jo eedaan faylay waalidiinta eedaan dadaalo hoyaan ardada eeda haandarohoyaan ardo badanna ardada badanna juhdiya biyo hayta maclimiinta iyo dhammaan maamuljoona arrinteeda insha allahu inay ku guuldaaraan yaa ka dadaalo hoyaan mayna rajeena ilaahay inana waafajiya subxaana wa tacaala bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshadan reer baydhabayaa iskuulkan furanyo dhammaantiyo laakiin iskuulka mayba alxamdulilaahi gacanta ka haaya alxamdulilaahi dad muxsiniin ah iyo galanta ka haayaan su-aalan oo kale waa kasaha dabaan anima ila haboon sababta may weelay iskuulka dhismadiisoo ku hadalaaso alxamdulilah iskuulka mayba laaha dowlada la dhismahana hadee geeka mayba waaha burburkii amdulaahi ila toon saxdoorey munu shaagnay jamciyat alxunayn alkhayriya gacanta ka hayta walbarashiis dhammaantiya
borow borow baaryow beday beday baqaarka oflow bismillaahi raxmaan raxiim walaalayaal usan waa biyaabay bulshadun geekanta aan bogta halahayan
belenay wale ku warsadow baqaarka walaalo oflow ah baqaarka walaalo oflow ah
baqaarku walaalo oflow umatirdhan baqaarku walaalo oflow liin isan sewalsiin ku eyin baqaarkun baqaarse ahay baqaarka walaalo oflow boqorkii baqaaro bay dhawuun baa ilaa yaa bagaash kumbud bartalanka seedow baqaarka walaalo oflow baradii belenay bulshadu baaran jeewa markii buku bayaansadi birbiyo injeedaan baqaarku walaalo oflow baqaarku walaalo oflow baqaarku walaalo oflow leyguwiras bay dhow gudaashe bababababababa beera beer ku fayla bedabed kufayla baqaara baqaarku sareey bulshooy ani baan ka dhisurun iimboob sidoy baariyow baarankaas baab goone waa baqaarse baqaaran ku sareeya baqaarkii badroonishii haysada bajeere ganacsi bagaash iyo miraay ee bulshada lakama
waayahay dhugunsiyaal leh idaacad warsan ee magaalada tanbaydhaweyna darartaan qayb ogintid dambe barnaamijkaas deerne cabdirashiid rashka ayaa saaray barnaamijka oo kuwaana siina dareysay dhugunsiyaala ciidamo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ku howlgalowa magaalada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa weliba iyo hadda cabasho iyo kumooja ayaana xaalada nolol xumo oo ah wajahday welibana ciidamadii sheegana inay muddo afar bilood iyo raashin aragna saasoo kalena iyo dheerta gunooyinka la sii jiray oo muddo lama sana bayoon aragna haddaba ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ku howlgalow magaalada baraawe mar iyo warbaahinta la hadalan iyo weliba iyo erena
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xasan cali khayre wax ka sokeeya oo xuquuqda naga maqa keeni kara ma jiraan dalka soomaaliya ay kaa mas-uul ka ah waxaan ka codsanaynaa meel kasta ay joogaan warkan inay tixgeliyaan anukoo joogna degmada baraawe shan sano iyo shan bilood ayaan joognaa degmada baraawe waxa naga maqan waxaa ka mid ah xaquuqda naga maqan raashin lacag intaas waa naga maqan yihiin shanta sano oon joognay waana soo mareen waxyaalo badan oo silciyaala waana soo mareen oo wax naga maqan oo ay koo jiro lacagu ay naga maqta sagaal bilood ee lacagu naga maqnaaday ayaan joognay waxa aan loo sabri karin oo maqnaashada hadday maqan yihiin meel kasta ay joogaan aad ku doodi karta waxaa ka mid ah oo raashinka la cunaayo oo daruuriga ah raashinkaas wuxuu naga maqan yahay afar bilood afartaas bilood ou naga maqan yahay intaas waxaan ku uri waa silcaasaan isaga noolayn
afar bilood xuquuq mishaar noomaan raashin noomaan nag naftay mishaarkumaan dhib mal laakiin olool faaruq adna baahan hamiinkii waakii buur ano soo jiifada salaaso bele soo jalay garaankii buur ano niigseenji wayn maqaalada deenku wayn afar bilood xuquuq noo maqanta baas walba ma garan laakiin raashinkii un la ninkariy jira oo difaac cadow kor mooye maanya ku ahayn meel kala maray allahayn intan ciidan laba kun tobaniyo afar bisha tobnaad oktoobar baraakoyn afarta iyo ahayd liti beled soo jal shan sane afar bilood baraajoog wasiir isudhaa madaxweyne hal mar niikooy hal mar madaxweyne kooy jaakuma baraalo qabso jir ilaa cashar tuur wasiir ku-xigeen gaashaanigi dubbaa niikoy walaa nisiiman ila baas latan kamani amarkaan guri lagadaaye ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan malaynaa reer baraawa markaan ama ciidanka anaa dhib noo gooni yahoon oo dheeraa jira macnaha shan sano oo aan baraawa joogno waxaan malaynayaa hal sano oo aan berri faysanguna afarta sano oo kale berri wax nooga yimaada oo ama gaaraya ama saada ama wadda ama ananaysa macnaha waxaan gelayno bad berri ismaanan aqaanin meeshaan hadda aan taagannahay oo xeebka oo aan taagannahay afartan iyo shan imaan ku tagaynaa oo dhiiggayniya oo garafkayniya oo dhacaankayniya dhaawacoodii cid hadda wax u qabatay oo daawayal marka qaar aan indhoori ku waayey qaar aan xibno hori ku jaban yihiin waa ayaan dawlad aan saakayo macnaha waxaan isku qancnay dawladayna iyo tabarteena iyo etaalkeena intuu leeyahay macnaa qof aan saaka uga dacwooyno gooni ma aysan jirin afarta walax afar walaxaatoo noo dheer oo saaka ayaan isleeyahay ciidanka waa uga duwantaa jirta waa
horseed international hospital
kuullan huraana qoralunku mooday tagihan raab xarun caafimaado hagaagsan lankii tobanay hadda helana deera xarunta caafimaadka ee horteed international hospital hawraar daawo laa'i hool suubanaan hufnaan i edeeg shaqaalan hagagsadaana heegan dhakhaatiir howlkar eh xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heeldheer xaruntiyo ku howlgalaayaan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilow shanaayey hadda la helay laka habriiri horseed international hospital daawo heer sare eh mishiima haldoor eh xarunti linka hagaagow heegan maykinka aha horseed international hospital dhakhaatiirta shalay dhaktarada udurehan raabta iyo nay qaliinka doctoreso gulnus oo an dhalatay dalka russia lenan khibrad labaatan iyo shan sana oo malisa ka takhasuustay dhalmada oo cadaan eh waanan dhalatay dalka tajikistan dhakhtarka cudurre guud iyo qaliinka doctor qaasim dhakhtarka cudurre awlaado doctor rabani iyo weliba dhakhtarka hindho doctor cabdulaahi qalaf dhakhtarka daawayoonka iyo qaliinka dhigaa dhuunti isanka hal ilama mee qaybo xarunta caafimaad
xildhibaan idris abdi dhaktar oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya yaa weliba usigeega shirjireed isu qowday magaalada tambaydhabo welibana uuse sheegay inuusan teegaya musharaxa madaxtinimo ee maamulka jubbaland meelise oo dhowaan la filaya inay kudhiida doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi jubbaland haddaba xildhibaanku mar uusa shirjireed isu qowday magaalada tambaydhabo yaa waliba useeray anigoo magacayga la yihahda idris cabdi dhaktar oo ka mid ah baarlamaanka federaalka soomaaliya maanta wixii laga bilowda waxaan u taaganahay musharaxa madaxweynaha jubbaland waxaan rabaa inaan tartankaas madaxweynaha aan ka qayb galo waayo saad ka warqabtaan deegaanadaas aan ka soo jeedaa saad ka warqab deegaanadaas ilaa hadda waxa waaye waa la haystaa afartii sano hadda ugu dambeysay deegaanadaas oo aniga aan ka soo jeedo haba yaraatee waxa waaye dadkeeda waa heli waayeen wax xorriyadda deegaanadaas oo sideedaba haddaan soo kooba ka soo bilow doolow ka soo bilow luuq boholgaras baardheere salagle saakow lehelow arabow bu-aale dajuuma jilib kamsuuma dhulkan laysku yihahda xataa oo zoonahan oo xeebta ah oo sabca sharaafaa lahaa joore jamaame kamsuuma buuliyaaq mugambo fagaan maanamofa koban araale sanguuni warkay hulaguduud yuuntooy yarow iyo goobweyne afmadow dhulkan dhan taabato qooqaan wixii inta ka soo ah ilaa aad ka imaanays diif iyo garabey iyo xaliimo cadde iyo cabdilla dhoore iyo maxaa la janaay cabdille dhulkaas dhan waxa waaye dhulka dadka deegaanada deegaankaas oo degan waa dadka aniga aan maxaa lalahay aan ka soo jeedo qabiilkooda aan ka tirsanahay waxa waaye saa ka warqabtid waxa waaye dadkii waxay waayeen dad deegaanadooda xataa u xoreeyay waayeen afartii sano xaggaa la fadhiya waxaad dareemaysaa maamul goboleedada qaarkood inay heshiis la yihiin al-shabaab saas daraaddeed anigu waxaan ahay nin musharax u taagan oo madaxweynaha jubbaland u taagan ahay aan bedelo axmed madoowe waxa waaye axmed madoowe waxa waaye deegaan ahaan anaa ka tiro badan dadka degan meeshaas waxaan rabaa dhulkaas oo deegaanadaas ah ugu tirada badan oo aan deganahay inaan dadkooda aan xoreeyo aan maxaa lahay dadkooda wax haba yaraatee labaatan iyo toddobadan sano ay heleen wax xorriyad ah ma jirto waa dad la haysto waa dad lagu soo duulay waa dad dad deegaanka ahan haysto waay waxaan u taaganahay musharaxaan ahay deegaanadaas oo tirada badan laga soo bilaabo luuq ilaa doolow geeskan garbaharey soomaa soomar baardheer soomar dhulkan soomar maxaa lahay jubada dhex dajuuma ilaa jilib isaakow isalagle isaakow dhulkaana haddaa soo martid aad ka tegaysid maxaa lalahay erida afmadow waa dadka deegaanada ani aan ku dhashay waay oo aan u dhashay waay waan waxa waaye maxaa waxay u baahan yihiin xorriyaday u baahan yihiin waxay u baahan yihiin amnigay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin inay qaybaha bulshada wax allo waxay u baahnayd caafimaad ay helaan wax haba yaraatee ay haystaan ma waa dad la haysto oo deegaanadooda maxaa lalahay dadkii ay haystaan dadaan deegaanka ahayn sababtaas ay ugu kaliftay inaan ahay musharax madaxweynaha jubbaland waxaan rabaa dadka deegaanadaas ka soo jeeda dhammaantooda oo degan inay tartankaan hal beelle aysan ku tartamina dadka deegaanka ugu tiro badan inay ku tartamaan waayo maxaa idiin diida inaad ku tartantaan waxa waaye waddankan waxa waaye waddan dimuqraadiyadda waaye adduunka dhan waxa waa fiirin waya waxa waaye qof qof ka xoog badan ma leh saas daraaddeed ani waxaan rabaa inaan maxaa lalahay aan ka qayb galo doorashadaas dhici doonto oo aan waxaan u taaganahay musharax madaxweynaha jubbaland ah markaan waxaan rabaa dadkii deegaanadaas deganaa oo qabaa'ilada ugu tiro badan eh inay ayagana tartanka ay ka soo qayb galaan aysan u daynin dad gaara oo meeshaas maxaa lalahay in muddo ah haysta haba yaraatee aysan waxba ka qabanin markaan hadalkayga meeshaan kusoo gebagabaynaa waxaan ahay musharax u taagan madaxweynaha jubbaland asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba anhirinaada kortee muddo tumun sac ilaa iyo tumiyi lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin xalxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maase saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si ah tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iinfududaayase antiyana walbarada an oon walwalaana
bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnikin ku surugna
waayahay dhegeystayaal guud ahaan wali baan taakaaf meera barnaamijka kulanku warsan oo namudan siinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhaba barnaamijka oo kuwali baan saaray waana sinadarasi ee saxaabay intuu sawada ka jaray anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka intii barnaamijku barnaamij limada reedon kulmaana asaabay waliba siinkutabay sidaas iyo hamiin nabadee asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu